assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoon miro weheliyo culusow cagdheer kusoo dhowow idaacadda islaamiga ee alandulus waan ku dhowahay su-aasha koowaad ee aan ku weydiinayo nabadoon waxay tahay maanta dagaallo ayaa waxay ka dhaceen goob ka mid ah deegaanada ay beesha aada nabadoonka u tahay ay degto ee wilaayada galgaduud arrintaasi bal warbixin naga sii bismillaahi raxmaani iraxiim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin war fiican weeye kelmadaas way jirtaa maxamuud jiraab goobaha ay degaan oo ilaahi subxaana watacaala uu makaniyey dagaal ayaa maanta ka dhacay dagaalkaasoo maaragtay meel la yidhaahdo galqoryaale iyo ceelmeegaag goob u dhexeeya ceel la yidhaahdo ceel waxari dagaalkaas balli la yidhaahdo balligabaxey ayaa dagaalkaasu ka dhacay dagaalkaas oo in muddaa socday markii xabaddii wax badan ay socotay kadib annaga dhimasho iyo dhaawac midna ma aanaan arag wayna iska laabteen waa gartay balligaas ayay ka dhacday dagaalku ka dhacday dagaalkaasu in muddaa u socday annagu dhimasho iyo dhaawac midna ma aanaan arag markaasay ka kala jireeyeen waana difaaca maxamuud shadaab awal u yimiday magarad
waa gartay cadowga deegaanka soo weeraray xaggee ka yimaadeen nabadoon waxay ka yimaadeen dhuusamareer iyo galqoryaale xaggiisa ayay naga soo galeen meesha la yidhaahdo ceel dheere ayay ka soo lexdeen markay soo lexdeen waana loo sheegay waan u diyaar garowday waa gartay maxaa khasaare ah oo cadowga soo gaaray dagaalkii maanta dhacay inta aad maqasheen ama aada aragteen annaga khasaaro dhimasho iyo dhaawac midna ma aanaan arag indha anagu ma arag laakiin dhibaato xoog leh inay ka dhacday meesha oo waxba la yaqaano laisisiiyey ayaan oglah
waa gartay hadda cadowgii duulaanka soo qaaday halkee ku sugan yahay
annaga deegaanka aan degannahay oo maxamed raabdiga difaaciisa waa naga baxay ilaahay subxaana watacaala ayaa lagu mahad celiyeena qoryaale iyo aaggiisa uuna ku jiraa meelahaas ayay noo dhaafeen dhankaasay ku noo dhaafeen dhanka da qoryaale xaggiisayna noo dhaafeen waa gartay nabadoon dhowaan beesha aada nabadoonka u tahay ee maxamuud hiraab iyo beelaha kale ee muslimiinta ee wilaayada degan waxaad ballan ku qaadeen inaad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamka maantana dagaalkii ugu horreeyey ayaad cadowga fooda geliseen maxay tahay fariinta aada u dirayso mooryaanta murtadiinta ee duulaanka ku ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka fariinta aan u direyno annaga naftanada iyo maalkanaga waxaan ku bandhignay ceelgaras waxaanan ugu bandhignay shareecada islaamka inaan ku dhaqmayno oo naftanada iyo maalkanaga iyo shareecadanaga iyo kitaabka allah inaan naftanada iyo maalkanaga aan ku difaaceyno oo wax aan reebanaynaa aysan jirin waan u bandhignay waanan u sheegnay nagamana aqbalin way soo galeen biidni illaahi baari ilaahay waxaan ka rajaynaynaa wax alle wixii soo galaa inay sidaas dhibaata ugu qabanayso haddana wax alle wixii aan naf iyo maal iyo dad lahayn goobtay ku sugan yihiin difaacaanan u nah fariinta aanu direenna waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala u toobadkeena dadka muslimiintana ka jooga kitaabka ilaahayna u laabta haddaadnan u laabeen xabad ayaan sujuudda inkaga dhufanaynaa haddaadnan naga joogin annaga heer maxamuud reeba na layidhaha ballamaan galnay waxaan galnay mid gaarahaan galnay mid walaalaha kale ee heer mursade iyo wacays ay nala qaateen oo kale ayaan isla qaadanay go-aankaasaana ballan ku qaadnay wax alle wixiina soo gala ee ilaahay kitaabkiisa diida sujuuddaas xabadda aan u haynaa wax kale uma hayno naftanada iyo maalkanagaana ku weynaynaa insha allah waxaan kaloo fariin u faraynaa ragga heer maxamuud ku abtirsada ee dadka hor socda hooyooyinkiinii baa jooga walaalihiin baa jooga ilaahay u toobad keena dadka cadowgaa oo aad waddaan oo waddooyinka aad ku raadinaysaan naga jooga haddaad toobad keenayiin inaad toobad keentiin aan rabnaa ha nagu gadana qandaraas ha nagu qaadana xoolo wax aan inin suudagelin hana gelina naga jooga ragga heer maxamuud haraab u dhashay sidaasaan leenahay naga jooga allihiin haddow alle yahayood ilaahay ka cabsanaysaan waa sidaas haddaadnan alle ka cabseen haddee gaal hertiyaa la iska dhexeeyaa ilaahay subxaana watacaala intaasna kuwaasaan ugu baaqaynaa waxaan kaloo ku darsanayaa dadka darisaadka nala ah ee qaraabo qabiilooyinka oo deriska nala ah dadka mooryaanta ah oo cawadii la arkaa naloo soo raranayo oo naloo soo fuulayo dadkiina cishada mooryaanta wax u sheega yaa nala soo aadin annaga dawlad ma naqaan dad mooryaanahan u naqaan laakiin dadka mooryaanta dadka qabiilaadka ee nala deriska oo wanaagga iyo walaalnimadu naga dhexaydo dadkaas waxaan rabnaa inaad naga eshataan oo naga celidaan oo waxaad celi weydiin aad dhahdaan way soo baxeen oo aad war cadna siidiinaan ka rabnaa dadka derisaadkaana intaasaan ugu baaqaynaa oon fariintaasaan u faraynaa